golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka ayaa magaalada muqdisho ugu qabtay agaasimayaasha isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda kulan looga hadlayay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen loona diiwaangelin lahaa dhakhaatiirta ajnabiga ah iyo kuwa soomaalida kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay sidii loo hubin lahaa aqoonta ay u leeyihiin howlaha caafimaadka ee daaweynta bulshada dhakhaatiirta ajnabiga ah dictor maxamed maxamuud caddow xogayaha guud ee mihnadlayaasha caafimaadka qaranka ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka arrinta kaleeto u baahan waxaa waaye in dadka la baro waxaa waaye awarenesska wararta hay-addan maxay qabanaya maxay u taagan tahay maxaa ka faa-iidaya adiga asoo muwaadin ahaan maxay kugu soo kordhinaya haddii hay-addan haddii functional la qabto waxay kugu soo kordhinaysaa inay saafgeergarayso caafimaadkaada horta haddii qof si qaldan kuula triit gareeyana meesha alla aadi layd inay jirto kan dhakhtarka ah ama brofeshinka ku jirana waxay meesha uga saaraysaa wixii feeg ah oo brofeshinkiisa sheeganayay oo ag taagna in meesha laga saaro sidii doctor fanax oo kaleeto waxay kaleeto meesha ka saaraysaa dadka oo waxbartay laakiin etiga iyo caafimaadka loogu talagalay etiga aan ahayn la galay maxaa la yidhahdaa goobtiisa shaqo marka arrimahaas oo dhan waa arrimo oo aan rabno inaan dadkana ka wacyigelino haddii ay dhacaan waxaas wax liid ku ahna sharciga wixii seconcy ah qofka laga qaadi lahaa waa yaallaa qofkaan nambaran horta qalad uu galay su-aasha ugu horeysa la weydiinaya qofkaan horta ma rajis garaysan yahay tan laysansinka waa stebka labaad oo rabno inaan qaadno markaan u dhisno goli baalkii consalladii loogu talagalay specificationadaas qofka uu ku naqanayo maxaa la yidhahdaa expert hadduu yahay dhakhtar caruur hadduu yahay dhakhtar x y z in loo dhiso guddi oo verificationkaas marsiinayo qofkaas oo ilaa imtixaan laga soo marsiiyo kadibna la yihahdo scope of wogaada intaas waayo waxyaabahaas o dhan marka sharciga ku qoran yahay oo ma naqanayso wax oo galab bakaar iska ah adiga dhakhtar caruur aa tahay dhakhtar caruur aa ku haysataa laysankaada shaqadaana qabanay dentistaa tahay dentistaa laysan ku haysataa shaqaan dentiste ma qaban karta kulanka looga hadlayay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen dhakhaatiirta ajnabiga ah iyo kuwa soomaalida ayaa kaalin ka qaadanaya sidii loo horumarin lahaa caafimaadka dalka